بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف تهل الحائض والنفساء كيف sideebay تهilu ay u xiranaysaa alxaa'idu naagtii xaydka qabtay iyo wاlnufasaa'u iyo kuwa nifaaska qabo sidee bay xajka u xiranayaan ama cumrada ay u xiranayaan oo ay ugu dhawaaqayaan yani ahalla waxa uu yidhi imaamu اlbukhaari takallama bihi waa ku hadlay ayaa laga wadaa ayb ahalla ay takallama bihi uu ku hadlay wastahlalnaa waahlalna alhilaala ayb bishii ayaan qaabilnay oon aragnay waay marka macnaha ayb kulluhu dhammaantiis min alduhuuri muuqasho ayuu ka ahaaday xaggeeda yacnii ahalla alhilaalu ay dahra alhilaalu waay macnaheedu istahlalnaa waahlalna alhilaala ayaan qaabilnayna macnaheedu waxaa weeyaan wuu noo muuqdayoo waa aragnay kulluhu dhammaantiis min alduhuuri muuqasho xaggeeda ayuu ka ahaaday wastahalla almataru ay kharaja min asaxaabi daruurta ayuu ka soo baxay wamaa isagana markaa roobkii markuu daruurta ka soo baxo macnaheedu waxaa weeye roobkii waa soo muuqday weli duhuurkaas unbay macnaheedu uu yahay wamaa uhilla ligayri اllaahi bihi wa huwa min istihlaali sabiyi cunuga qayladiisa oo kale ayuu ka ahaaday cunugu markuu soo baxo ee uu nool yahay waa qayliyaa istihlaal waa marka tanna marka waxaa weeyaan qofkii wuxuu muujinayaa oo bannaanka soo dhigayaa xaj ama cumro nusuga ou rabo sawaaun inay cumro keliya ay tahay ama cumroya xaj wada jiro ama xaj keliya marka ihlaalka ama waqtiga uu yacnii samaynaayo xajka uu ku dhawaaqaayo macnaheedu wuxuu muujinayaa nooca ixraamkiisa labayka xajatan ama labayka cumratan ama labayka xajatan wa cumratan tii ay noqotaba ayb tarjamadana marka wuxuubaa uu ka dhigtay naagta xaydka qabto ama midda nifaaska dhiigga marka umusha qabto sida ay xajka ugu dhawaaqayso ayb qaala xadaanaa cabdulaahi bnu maslama wa huwa alqacnabiyu qaala xadaanaa maliku can ibni shihaab can curwata bni الzubayr can caaishaةa radi allahu canha zawji الnabiyi salى اllahu alayh ali waslama qaalat waxa ay tihi kharajnaa maca الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan la baxnay fii xajati اlwadaac xajat اlwadaaci faahlalnaa bicumratin cumro ayaan ku dhawaaqnay oo dadki yacni saxaabada qaarkood waa faahlalnaa bicumratin waa bacdi saxaaba ayaa waxay ku dhawaaqeen cumro keliya oo labayka cumratan dhaheen ee kulligood ma wada ahayn uma qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi man kaana macahu hadyun qofkii maciisa uu hadyi yahay oo xoolo wado falyuhilla bilxaji xaj ha ku dhawaaqo maca alcumrati cumro lala qabo xaj iyo cumro wada jiro ha ku dhawaaqo qofkii xoolo wado oo xaramka xoolo u wado uma laa yaxillu ma xalaaloobaayo xataa yaxilla ilaa uu ka xalaaloobo minhumaa labadoodaba uu kaga xalaaloobo xaggooda jamiican ayagoo wada jiro markaa ninkii labayka xajatan wa cumratan yidhi ma xalaaloobaayo ilaa uu xajkii iyo cumradii labadaba uu ka dhammaado waqtigii uu ku xalaaloobi lahaa uu gaaro waqtigaasna waa waqtiga la qalaayo hadyiga waana maalinta ciidda tobnaadka u bilaabma faqadimtu makata maka ayaan soo galay wa ana xaa'idun anoo xayd qabo walam aduf marka caaisha iyada iyo xaasaskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyagu waxay xirteen oy ku dhawaaqeen tamatuc cumro keligeeday ku dhawaaqeen marka caaisha waxay leedahay markay maka ku soo dhowaatay meel sarif layidhaha ay soo gaartay ayaa ay xayshay oo xayd uu ka yimid markaasaa nebigu uu arkay iyadoo murugaysan markaasuu wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam haadaa shay-un katabahu allahu calaa banaati aadam waxaani waa wax ilaahay uu gabdhaha bani aadamka uu ku qoray aadam gabdhihiisa uu ku qoray oo uu u qadaray isnaci maa yasnacu alxaaju hayra an laa taduufii bilbeyt markaa wuxuu yidhi walam aduf bilbeyti kacbadii ma aanan dawaafin bay tidhi walaa bayna safa waalmarwa safaiyo marwana ma aanan soconinoo sacyigii ma samaynin fashakowtu dalika ila اnebiy sal l salam nebigaan arrintaa aan u sheegtay oon uga cawday faqaala waxa uu yidhi markaa unqudii ra'saki madaxaaga fur wamtashidii shallayso waahillii bilxaji xaj ku dhawaaq wadaci lcumrata cumradana ka tag meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa naagta xayb haddii uu ku dhaco inaynan dhawaafi karin haddaynan dhawaafi karinna mana sacyi karto dabcan maxaa yeele sacyigu waa wuxuu ka dambeeya dhawaaf mar walbo allaahuma waxaa dhici karta in si kale loo qadaroo la yidhaahdo iyadoo dhawaafkii samaysay haddii lacalla markay dhawaafkii dhammaysaba xaydkii uu ku dhaco hal tascaa sacyi ma samaynaya bayna safa walmarwa sacyigu isaga looma shardiyo dahaaro sida xooga badan waa iska dhici kartaa markaas hadday sacyiga la timaado inay marka ka baxdo ayb laakiin dawaafka haddaynan samay karin sacyina ma samayn karto ayb marka waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa faqaala nebigu waxa uu yidhi unqudii ra'saki waa markii caaisha xaydkii waa ku daahay cabaar bay qabtay maalintii sideedaad ee xajka la aadaayey xaydku weli waa u joogay waa qabtay meeshaas markay joogtada cumradii waqtigeedii waxaad moodaa inuu ka dhammaaday maxaa yeelay sideedda wixii ka dambeeya xajkii alla aadaa markaasay tale ayay nebigu u weydiisay markaasuu nebigu sidaan ku yidhi unqudii ra'saki madaxaaga fur wamtashidii shallayso waahillii bilxaji xaj ku dhawaaq wadaci lcumrata cumrada ka tag ayb marka haddii naagta xaydka qabto ee cumro soo xiratay iyadoo weli cumradii samaynin haddii xajka uu ku soo galo xayd dartiis oo ugu soo galo xadiidka waxaa laga qaadanayaa inay xajkeeda xiranayso oo labayka xajatan ay dhehayso iyo xaj cumradeediina in xajkaas ay dhex gelayso oo sidaas marka ay ku noqonayso qaarinad ayb culammada marka xadiidkan fahamkiisu waa isku khilaafaan bacdi ahlilcilmi sida kuufiyiinta ay qabaan xanafiyiinta oo xanafiyadoo kale waxay leeyihiin naagta hadday mutamaticad ahayd oo uu xayd ku dhaco xaydkuna uu baaqi ku ahaado uu u joogo weli ilaa maalinta sideedaad la gaaro xadiidkan wuxuu sheegayaa bay dhaheen labayka xajan ayay dhahaysaa cumradeediina waa ka tegaysaa hore cumradii ay dawaay dawaafi weysay waa ka tegaysaa markaas xajka ay xajinaysana waa xaj keligiis ah waaye oo cumro lama socotay leeyihiin markay dhammayso xajkaasna xilliga inay aaddo oo ay soo samayso cumro gooni ah waaye sida caa-isha radia allahu canha marka dambe ay samaysay oo xadiidkeedana aan soo marnay markii xajku uu soo dhammaaday ayuu cabdiraxmaan bin abibakar nebiga ku daray walaalkeed tanciim gey ka soo cumraysii buu yidhi saa darteed iyagu marka waxay leeyihiin caa-isho xajkeedu wuxuu noqday xaj ifraad ah xadiidkan daahirkiisayna marka sidaas ayuu ka fahmayaan imaamu shaafici iyo a'imo fara badan waxay qabaan iyaguna xadiidka macnihiisu sidaa inuunan ahayne macnuhu ay tahay cumradii ka tag waxaa laga wadaa acmaashii cumrada ee kaa qabiyowday iska daa ka bax maxaad samaynaysaa cumradaas kaa tagtay xajkaagan hadda aad xajinaysid dhexgeli oo marka waxa ay ku dhawaaqaysa maxay noqonaysaa maalinta sideedaad labayka xajatan wa cumratan xaj iyo cumray isku darsanaysaa acmaashii xajkay la imaanaysaa cumradiina meeshaasay ugu dhex jirtaa ayb sidaas darteed wuxuu leeyahay imaamu shaafici caa-isha awal mutamaticaday ahayd cumradii waa u suuroobi weysay fasaarat qaarinatan maalintii sideedaad xaj iyo cumro wada jiray ku dhawaaqday qaarinaday noqotay marka wax dambe marka xaj iyo cumro waa isku qabtaa qowlkaasaana moodaa nusuusta inuu u xoog badan yahay oonu u jamcinayo maxaa yeeley rasuulka sal ll cl salam caa-isha markay tidhi dadku ma cumro iyo xaj kala gaaray la noqonayaan anigana ma waxaan la noqonayaa xaj keliya hal nusub markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi dawaafuki bilbeyti dawaafkii aad samaysay kacbada dawaaftay oo kii ifaadaha waaye wa sacyuki bayna asafa waalmarwa iyo sacyigii safii marwo aad socotay ood sacyisay yasacuki waa kugu filan yahay fii xajiki wa cumratiki xajkaagii iyo cumradaadii labadaba waa kaaga filan yahay marka halkaasuu nebiga wuxuu ku caddeeyey caaisho inay xaj iyo cumro labadaba isku samaysay xajkeeda keliya ayaa cumradeediina ay soo dhex gashay marka markii hore mutamaticadaay ahayd uma saarat qaarinatan sidaas imaamu shaafici oo u taxqiijiyey ayaana xoog badan ayb cumradeedii marka ma burtay cumradii xaydka uu kula dhacay ma burtay mase ma burin imaamu shaafici wuxuu leeyahay ma burin waxba ee wadaci alcumrata waxaa laga wadaa wadaci acmaal alcumrati cumrada acmaasheeda faraha ka qaado iska daa weli marka ixraamay isaga jirtaa iyada ee maahan inay cumrada inta baaba'day xaalad xalaaloobid ay gashay hadda kadib ay haddana wax xiranaysa ma aha ayb saasuu tilmaamay waxaana ku tusaaya buu leeyahay inqudii ra'saki wamtashitii haddii la yidhaha shallayso madaxaagii furfur shalladana wuxuu leeyahay isaga imaamu shaafici waxaa laga qudaysa unbaa loo jeedaayo qudayskii timahaaga marka timaha marka ay furfurto oo ay biyaha gelgeliso ayaa marka farahaagii ku shallayso waayuu leeyahay maxaa yeelay shallada caadigaa ku shallayso de marka iyadu ixraamay ku jirta haddii shallada caadiga ay ku shallaysatana iyada ficilkeeda tinta ay ku go'go'e qof ixraam ku jirana tinta inay ka go'go'da lagama rabo sidaasuu marka imaamu shaafici iyo culimo badanoo ahlu taxqiiqa saasay sheegeen marka unqudii ra'saki wamtashitii biasaabiciki farahaaga gelgeli ayb labadaas marka macnaa xadiidka marka culimmada isku hayaan khataabi isagu marka cumradu inay fasakhmayso u iishay oo cumradii waa baaba'aysaa hadda iyo camal xaj iyo cumro wada jiro ayay gelaysaa buu leeyahay shalladaanina marka iyo waa shallo caadigeedii u shallaysanaysaa maxaa yeelay ixraamku waa geli doontaa maahane markaas kuma jirto ayb xadiidka waxaa kaloo isagana laga qaadanayaa masale kalea ku jirto waxay tahay naagta xaydka qabto in xaj iyo cumro ay xiro karto ee waxa laga reebay keliya waa dawaafka bis laakiin naagta iyadoo dhiiggii xaydku uu ka socdo labayka xajatan cumratan waa dhihi kartaa acmaashii xajka iyo cumrada acmaashii xajkao dhanna waa samay kartaa marka laga reebo dawaafka bis oo naagta iyadoo xayd qabto mina waa joogi kartaa musdelifay seexo kartaa habeenkeeda carafaaday istaagi kartaa keliya un dawaafkaa loo diiday oo ay sugaysaa ilaa xaydkeeda uu ka go-o uu ka dhammaado ayb naagta nifaaska qabtana waa la mid xadiidka saxiix muslim ku sugnaa min xadiidi jaabir ibni cabdillaahi wuxuu ahaa nebiga asxaabtiisa markay soo baxeen dulxulayfe ay yimaadeen meeshaas ayaa waxaa lagu waxaa ku umushay abubakar xaaskiisa asmaa bintu cumays moxamed ibnu abi bakar ay meesha ku dhashay rasuulka sal ll cl salam umulaa tahay dhiig baa kaa socda xajkaama xaj ma xihan kartid ma dhihine waxa uu yidhi qubayso meesha wax ka socdaan dabool kadibna waxa uu yidhi xaj ku dhawaaq iyo cumro wixii nusug markaas aad rabto meeshaa marka waxaa laga qaadanaya naag xayd ama nifaas qabto xajna waa xihan kartaa cumrona waa xihan kartaa laakiin waxaa la diiday waxa ay tahay dhawaafka keligiisa sidaa marka iyadan u garan unqudii ra'saki waa marka qubayska oo qubayska ixraamku waa qubays sunno ah qubayskii sunnada ahay marka haddii la yidhi madaxaaga furfur naagta xaydka qabta loo yidhi ee marka ay xaydka ka qubaysanaysa inay furfurtaa min baabi oolaa waa iyadana ibnulqayim tahdiibu sunanka ayuu meeshaa marka ku baxfiyey naagta markay janaabo ka qubaysanaysa inay furfurto qasab maaha biyuhu haddayba gaarayaan madaxa laakiin markay xaydka ka qubaysanaysa inay furfurto timaheeda oy biyaha aad u gelgeliso sidaasaa sunno ah ayb xadiid umi salama fii saxiixi muslimna sidaasuu sheegaya kulli xadiidkan xadiidan baa laga qaadanana ayb unqudii ra'saki madaxaaga furfur wamtashidii shallayso waahillii bilxaji xaj ku dhawaaq wadaci alcumrata cumradana ka tag wadaci acmaal alcumrati cumrada acmaasheeda jooji waa ilaa waqti kuuma harin markaas ayb fafacaltu waan yeelay bay tihi falamaa qadayna alxaja xajka markaan gudannay arsalanii nebiyu sal markaan xajka soo dhammaynee muxasab ay habeenkay soo degeen oo xajkii laga soo dhammaadee maalinta saddexiyo tobnaad habeenka afariyo tobanka ayaa waxay tihi arsalanii nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigaa isoo diray ayaa i diray maca cabdiraxmaan bni abi bakrin ayuu ila diray ila tanciimi tanciim factamartu waan cumraystay faqaala waxa uu yidhi markaa nebiga haadihi tani makaanu cumratiki cumradaadii booskeeda waa ayb haadihi makaanu cumratiki waa la babdiyey haadihi makaana cumratiki waa la babdiyey haddii la yidhaha haadihi makaanu cumratiki mubtada iyo khabar waay makaana cumratiki haddii la yidhaahda makaana waxaa lagu nasbiyey cala darfiya ayb daraf inay tahay ayb ee markaas yani darafku waxa uu ku tacalluqayaa markaas khabar noqonayo kaa'inunta ayb waaya marka xadiidkan daahirkiisa ishkaal uu leeyahay ishkaalku waxaa weeyaan cumradii kaa baaba'day waa tan hadda aad soo cumraysatay meesha marka kuufiyiintu ay qabsadeenna taas waaye laakiin macnaheeda haadihi makaanu cumratiki iyada khaadirkeeda sidau jeclaay wayn ilaa axaadiidta gobol waxay tilmaamayaan iyadii baa waxay tihi rasuul allow dadku ma laba camalay naagihii anigii la midka ahaa cumro gaara iyo xaj gaara may samaynayaan anigana hal camal markaasu iyagoo qalbigee isagoo qalbigeeda hagaajinaya ayuu la diray marka iyada marka qalbigeeda wixii sida marka ay la ahayd ee qalbigeedana lagu hagaajinayay waaye maahane cumro waaba qabtayba oo xajkeedii bay cumrada u dhex gashay ayb qaalat waxa ay tidhi fadaafa aladiina kaanuu ahalluu bilcumrati fadaafa aladiina kuwii waxay dhawaafeen kaanuu ahaayeen ahalluu inay xirteen bilcumrati cumro kuwii xirtay bilbeyti kacbaday dhawaafeen wa bayna safa walmarwa ayay sacyiyeen uma xalluu way xalaal noqdeen waa goormana markii kow la yimid dadkii cumrada xirtay kow markay yimaadeen kacbada maalintii faraad ama shanaad ee dulxija kacbaday dhawaafeen sacyi bay sameeyeen kadib waa xalaaloobeen uma daafuu waxay dhawaafeen dawaafan waaxidan hal dawaaf bacda an rajacuu min minan mina markay ka soo laabteen meeshaan marka uma daafuu dawaafan waaxidan riwaayaadka bukhaariga qaar waaxidan baa ku taalla macnaahaanna waa laga fiican yahay bacdi riwaayaatna waxay dhigayaan uma daafuu dawaafan aakhara sidaasaana sax aan dawaaf kale ayay dawaafeen marka annaga hadda sulbiga waxaa noogu taallo uma daafuu dawaafan waaxidan feeri sharaxana waxaa noogu taallo uma daafuu dawaafan aakhara say ku dhacday saas kaas sharaxa sheegaya laakiin sida ay sharaxuuna inay ku taallo dawaafan aakhara matnigeeda dawaafan waaxida waa sheegnay sababtay ku dhacday maxay tahay ya ha isku riwaaye ma aha matniga iyo sharax riwaayat abider oo ku socdaa imaamu ibnu xajar marka waxaa fiicnaanayo ama sidiisa inay u daayaan oo kitaabka sidii uu u sharxayo demjiga ay iskaga dhaafaan haddii matniga ay qoraayaanna riwaayadii ibnu xajar uu ka sharxay inay matniga ku qoraan tasarufa hadda meeshaan marka ku jiro waxaa yeele kitaabka sidaan hadda ugu yaalla baabka iyo xadiidkao gaar loo dhigo sharaxoo haddana gaar loo dhigo maahan sunciga ibnu xajar saas ma ahayn laba riwaayey marka matnigana riwaayo wataa sharcina riwaayo wataa sharaxa marka fiican ayb wuxuu yidhi kada lilkushmihaniyi waاljurjaaniyi waligayrihimaa dawaafan waaxidan wاlأwalu huwa الsawaabu ta horaa sawaaba sababta waa maxay dadka markay madiine ka soo baxeen dadkii cumro ku soo xirtay kacbada markay yimaadeen dawaafulquduumay sameeyeen dawaaf cumro u ah sacyi bayna safa walmarway sameeyeen waa iska xalaaloobeen intay xiirteen ama gaagaabiyeen cumradoodii waa dhammaatay xajka markii ay aadeen oo xajku uu maalintii tobnaado carafo markay ka soo laabteen oo maalintii ciidda ninkii sidaas yeelay wuxuu sameeyey dawaaf kale dawaafkaas kale qof walba waa laga rabaa dawaafka maalinta tobnaad oo mufridka waa laga rabaa mutamatica waa laga rabaa ee qaarinkana waa laga rabaa kaas ciddee dhaafi karta maleh dawaafka maalinta tobanaad ayib sacyiga laakiin waa la kala saaraa dadka sacyiga maalinta tobnaad la sacina waa la kala soocaa dadka ninkii mutamatic ahaa ee markii hore cumraystay ka xalaaloobay haddana xajka u baxay sacyi labaadaa laga rabaa inuu sameeyo maxaa yeele sacyigiisii hore cumradii baa qaadatay xajkan sacyi buu u baahan yahay marka sacyiguna arkaanta xajkuu ka mid yahay ayib ninkii awal mufrid ahaaye ama qaarin ahaa laakiin isaga laba xaaladuu yeelan karaa mufrid iyo qaarin dawaafulquduum la yimid sacyina la yimid iska sugay oon xalaaloobin labada xalaaloobi karee ee kadib xajka aaday ma carafo ka yimid isagu hadduu dawaaf ka sameeyo maalinta tobnaad dawaafulifaadaha hadduu sameeyo waa iska tegi karaan maxaa yeelay sacyigiisii hore usoo sameeyey leannaaso hal sacyi buu lahaa ama xaj keliyou lahaa ama xaj iyo cumro wada jirtuu lahaa hal sacyi baana ku filan marka rasuulka sal ll slam dadkii qaariniinta ahaa iyagoo nebigoo kale ahaa sacyi labaad kuma aynan celinin koodii horaa ku filnaaday laakiin ninkii awal cumro keliya intuu cumraysta xalaaloobay sacyi labaad inuu sameeyaa laga rabaa uma daafuu dawaafan aakhara marka saas darteed ku saxsan meeshaas nacam dawaafan waaxidan in takalluf iyo si kale loo tawjiihiyo maahana way dhib badan tahay sawaabku marka waxaa weeyaan dawaafan aakhara ayib ibnu taymiya marka masaladaas manaasigtiisa wuxuu ku dhigay mas'ale laga raajixsan yahay isaga wuxuu qabaa ibnu taymiya xataa kuwii tamatucay inaynan ku celinaynin sacyi waana mas'ale shaad ah waay nacam bilmara oo sida xooga badan nusuustu ay tilmaamaysana waxay tahay sacyi labaad inay samaynayaan dadka mutamatuciinta ah isaga marka wuxuu qabsaday xadiidka jaabir wuxuu yidhi xadiidka jaabir lama sheegin sacyi labaad laguma sheegin xadiidka dheeree saxiix muslim ku sugan laakiin de xadiid kalaa lagu sheegay xadiidka caaisha ayaa tilmaamaya xadiid hadda noo imaan doonta ayaa sheegi doonta sidaas ayb marka masaa-ishaas masaa-il shaada waaye marka mana ahan in lagu leexdo ayb uma daafuu dawaafan aakhara ayay dawaafeen ayb ayb dawaafka la sheegaayana kee waay hadda sacyigaa laga wadaa dawaafkan dawaafka kacbada maa waa sacyi saa uogoyn uma daafuu waxay sacyiyeen dawaafan aakhara sacyi kale bacda an rajacuu min minan mina markay ka soo noqdeen kabacdi wa ama aladiina jamacuu alxaja waalcumrata kuwii xajka iyo cumrada isku daray fa inamaa daafuu iyagu waxay dawaafeen dawaafan waaxidan hal sacyi unbay sameeyeen dawaafkan waa laysla wada qabaa iyaga dawaafkan kacbada la dawaafaya maalinta tobnaad min walba waa laga rabaa waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq laakiin sacyiga waayo midka ay ku kala bedelnaanayeen hunaa marka dawaafta lagu sheegayana sacyigaa laga wadaa sidaa marka u garo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man ahalla qofkii xirtay oo ku dhawaaqay fii zamani الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam waqtigii nebiga ka ihlaali الnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga xirashadiisa oo kale yacnii ninkii waagii rasuulka xarmaday sida nebigu u xarmaday qaalahu ibnu cumar ayaa yidhi radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam meeshaan wuxuu rabaa imaamu اlbukhaari inuu ka hadlo mas'ale ah alxraamu bilibhaam ixraamku hadda saddex wej buu lahaa qiraan tamatuc iyo ifraad ka waran ninku haddii uu xirto ibhaam haddii uu ku xirto ibhaam waxaa la yidhaahdaa yacnii saddexdii midna inuusan magacaabin ounan sheegin ee uu yidhaahdo waxaan ku xirtay ahlaltu bimaa ahalla bihi fulaan anigu waxaan ku xirtay hebel wuxuu ku xirtay maxaa loo xisaabaa qofkaas nacam tarjamada bukhaari marka waxaa ka muuqdo xilligii rasuulka xilliga rasuulka sala allahu calayh waali wasalam arrintaas ninkii sameeyo oo yidhaahdo ahlaltu bimaa ahalla bihi nebiyullaahi sala allahu calayh wasalam waxaan xirtay wixii nebi moxamed uu ku xirtay ninka dhaho isagoon ogeyn marka nebi moxamed wuxuu ku xirtay ee kadib markuu nebigii la kulmo wixii uu ku xirtay markii loo sheego kadib sidaas u socdo xajkiisu waa bannaan yahan oo xadiidkeedu keeni doonaa laakiin bacda nebi ka warran marka xilligii rasuulka waa la gartay bacda rasuul bacda nebiy sal l slam nebiga ka bacdi qofku hadduu yidhaahdo aniga hebel wuxuu ku xiro doono ayaan ana ku xirtay maka ansaxaysaa imaamu albukhaari iyo a'immada xadiidka qaar ka mida waxay ku tageen inaynan ka ansaxaynin maxaa yeele waxay yidhahdeen de xilligii rasuulka dadku ma aqoonin wax waxyigaa soo degaaya axkaamta waa isbedelaysay marka inay nebiga waxooda ku xirtaan wax dhiba ku jiray ma leh laakiin hadda adiga wax walba waa laguu caddeeyey maxaa nin kale ugu xira ixraamka ah imaamu albukhaari marka saasaad moodaa baabun man ahalla fii zamani nebiy buu ku qeyday isaga masaladaa marka markuu taxliilinaya imaam ibnu xajar waxa uu yidhi ayb ay faaqarahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam calaa dalika fajaaza alixraamu cala alibhaam laakin laa yalzamu minhu jawaazu tacliiqihi ila calaa ficli man yataxaqaqu أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك وهذا قول الجمهور qofka haddii uu yidhaahdo ahlaltu bis saddexdii nooc midkoodna hadduuna sheegin isagaa miduu doono bedela uu samaysan karo qowl اljumhuur saas waa wacan اlmaalikiyati laa yasixu اlixraamu cala اlibhaami wahuwa qowl اlkuufiyiin maalikiyadii kuufiyiintuna waxay qabaan alixraamu biاlibhaam inuunan bannaanayn qaala ibnu اlmunayir wakaأnahu madhab اlbukhaariy liأnnahu ashaara biالtarjamati ilaa ana dalika khaasun bidalika الzaman waqtigaa inay gaar ku ahayd buu ku ishaaray لأن عليا وأbا موسى لم يكن عندهma أصل يرجعاaن إليه في كيفية الإحرام فأxاaلاه على النبي صلى اه علي وسلم مaxaa yeele cali iyo أbu موسى ma aynan aqoonin kayfiyo iyo qaab ay إxraamkooda u maareeyaan maada nebigana waa ka fogaa salى الlaه عليه وaلي وسلم marka rasuulkay u xaaleeyeen marka وأma الآن faqad اstaqرت الأحكاam وcرفت مaراaتب الإحrاam falaa يصح ذلika والlaه أعلم sidaas ayb قال xدثنا المكي بن إبراهيم وهو أبو سكن البلخي عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه ولي وسلم عليا نبga cali buu faray رضي الله عنه أن يقيima على إحrاamihi إحrاamkiisa inuu ku baaqi ahaado وذakra wuxuu sheegay qowla suraaqata ayuu sheegay cali yعni markii ymn ayuu ka soo baxay isaga islaintii marka nebigu waa soo xajiyey markuu maqlay yeman buu isagana ka soo xajiyey hadyi iyo xoolo ayuu soo kaxeeyey xoolo ayuu xaramka u soo kaxeeyey markaasuu wuxuu yidhi markuu talbiyeysanaya ama xajka uu xiranaayo ayaa wuxuu yidhi ahlaltu bimaa ahalla bihi rasuulu llaahi anigu wuxuu yidhi waxaan xirtay wixii nebiga uu ku dhawaaqay isaga marka ma oga wuxuu nebigu ku dhawaaqay markii maka uu yimid ee nebigu uu arkay nebigu marka cali uu qisadii u sheegay ayaa rasuulku wuxuu yidhi haddaba hadday sidaas tahay xoolana maadaama aada waddo sideedoo kale ad ahaanaysaayo waa iska ma xalaaloobaysid ilaa hadyiga laga gaaro waqtigiisa qaala xadaana alxasan bnu caliyin alkhallaal alhudaliyu qaala xadaanaa cabdusamad wahuwa cabdusamad ibnu cabdilwaari qaala xadaanaa saliim bnu xayaana qaala samictu marwan alasfar عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم, على قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي أيا النبي أسوى قلي من اليمن يمن أيوك أسوى قلي فقال وحوير نبي بما أهللت محاد حرتي قال وحوير بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وحا نبي أحرتي faqaala waxa uu yidhi nebiga lowlaa anna maci alhadya xoolaha aan wado haddaynan ahaa lahayn lowlaa anna maci alhadya hadyi macay inuu yahay haddaynan jiri lahayn la axlaltu waa iska xalaaloobi lahaa sida dadkaa u xalaaloobay wazaada moxamed bnu bakrin can ibni jurayj qaala lahu nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiga cali wuxuu ku yidhi bima ahlalta yaa caliyun caliyo maxaad xiratay qaala bma ahalla bihi الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi faahdi haddaba hadiga samee wamkus ku nagow xaraaman muxriman adoo muxrim ah kamaa anta sidaad haddaba tahay saa hadda tahay iska ahow ilaa dii xoolo wado xoolahaas ilaa waqtigooda la gaaro la qali lahaa ma xalaaloobi karee meeshaa marka waxaan ka qaadanayaa alxraamu bilibhaam inuu bannaan yahay markaasaa khilaafka wuxuu ka imaanaya de waqtigii nebiga mau gaar ku yahay mase waqti walba khilaaf baa ku jira jumhuurku laakiin waxay qabaan alixraamu bilibhaam inuu ansaxaayo qofka isagaa miduu doono u bedelo kara hadhuu hadduu iska idlaaqo qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan wahuwa hawriyu can qays bni muslimi can طaariq bni shihaabin can abi muusa radia allahu canhu qaal bacanii الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigaa i diray ilaa qowmin ayuu ii diray qowm intii ka ah bilyamani yeman dhexdeeda fajiئtu waan imid wahuwa bilbaطxaa isagoo joogo faqaala waxa uu igu yidhi bima ahlalta maxaad soo xiratay qultu waxaan idhi ahlaltu ka ihlaali الnabiyi salى اllahu alayh wasalam nebiga ku dhawaaqistiisii oo kale anina kusoo dhawaaqay oo soo xirtay qaala waxa uu yidhi hal macaka min hadyin markaa wixii rasuulka xirtay baan xirtay maxay noqonaya marka xaj iyo cumruu nebigu xirtay asaguna xaj iyo cumraa u xihan marka ayb rasuulka marka sideebuu yeelay dadkii xaj iyo cumro xirtay ama xaj keliya dadkii xirtay ee aan xoolaha wadin aan xoolo wadin markay kacbada imaadeen muxuu ku sameeyeyna bedelaa la yidhi soo maha cumro u bedela xalaaloobaa la yidhi ayb isagana saasaa la dhahaya qaala waxau yidhi hal macaka min hadyin hadyi ma wadaa xoolama soo kaxaysa qultu laa maya fa amaranii wuxuu amray faduftu bilbeyti kacbadaan dawaafay bisafa walmarwa ayaan dawaafay uma amaranii fa axlaltu wuu i amray markaasaan xalaaloobay fa ataytu imra'atan naag baan u imid bilqowmi qowmkayga ka mida famashatatnii waa ii shallaysay ow qasalat ra'sii ama madaxayga ii dhaqday faqadima cumaru radia allaahu canhu cumar baa soo galay marka ayb xadiidka marka intaas waay xadiidku waa intaa hadda ayb maxalushaahidkana waxaa weeyaan abuu muusa alashcari wuxuu soo xirtay wixii nebiga xirtoo kale marka haddee rasuulka hadyi buu waday isaguna hadyi ma wadin waa meeshaasay ku kala leexdeen marka hadyani isaguna waxaa laga dhigay xajkiisii cumraa loo fasakhay ee nebiganad maadaama hadyi uu waday hadyigiisii waa iska sii watay umaunan xalaaloobin ayb intaas xadiidkaa ku eg faqadima cumaru waxaad moodaysaa oo aad u malaynaysaa siyaaqa markaa fiirisid isla wakhtigaas inuu cumar u soo galay markaas loo shallaynayo inuu cumar usoo galaad moodaysaa saas maaha laakiin qisadan intan dambe wax mar dambe dhacay waa markuu nebiga dhintay kadib waxyaaba dhacay faqadima cumaru radia allaahu canhu cumar wuu soo galay ayaa soo galay faqaala waxa uu yidhi in na'hud bikitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa haddaan qaadanno fa innahu ya'murunaa wuxuuna farayaa bitamaami dhammaystir qaala allaahu ilaahay waxa uu yidhi waatimu alxaja waalcumrata wa in na'hud bisunnati nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga sunnadiisa haddaan qaadannana fa innahu lam yaxilla ma xalaaloobin xataa naxara alhadya ilaa nebigu oo xoolihii ka qalayna yacni hadalkan dambe marka maxaa keena calaaqadiisusa maxay tahay calaaqadiisu waxay tahay cumar waa reebi jiray dadka inay tamatuc sameeyaan tamatuca cumar waa reebi jiray dadka waa ka celin jiray sababta uga celi jirayna waxay ahayd wuxuu jeclaa kacbada inay mar walba camirnaato oo safar uun loo soo galo marna yacnii xaj loogu soo safro mar kale cumro keligeed loogu soo safro ayuu jeclaa laakiin qofku hadduu hal mar wixiisa dhammaysto de socodkii badnaa iyo camiritaankii kacbada yaa yaraanaya isaga ijtihaadkiisu saasu ahaa marka wuxuu jeclaa in kacbada mar walba loo soo socdo u laga sii socdo loo soo socdo saa darteed isaga marka ifraad hala sameeyo u dhihi jiray cumar ayb bacdi alculamaana waxay dhaheen cumar waxa uu diidanaa waxay ahayd in loo bedelo qofkii aan xoolo wadin ee xaj keliya soo xirtay ama xaj iyo cumro xirtay inuu cumro u fasakho waa diidi jiray sababtana wuxuu u arkaayey de inay ku khaas ahayd arrintaas xilligii nebiga inay gaar ku ahayd laakiin xilliga nebiga gaar kuma ahayn maxaa yeele nebigu waaba la su-aalay suraaqat bnu maaligaa su-aalay wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waa licaaminaa haadaa sanadkeennan bismiya xukunkan oo in xaj cumro loo bedelo maya buu yidhi nebiga bal liabadi labad weligeed waa soconaysaa dakhalat alcumratu fi lxaji ayuu nebigu sal l slam uu yidhi meeshaas baa marka fahamkeeda iyo laftirkeeda warar fara badan uu ku jiraa saddex qowl baana meeshaas ku jirta mas'aladaa fahamkeeda qowl waxaa weyaan ibnu cabaasaa qabo ibnu cabbaas isaga wuxuu arkaayey wujuub ninkii kacbada yimaado isagoo xaj keliya u xihan yahay ama xaj iyo cumro u xihan tahay xoolana aan wadin waxaa qasab ku ah buu dhihi jiray inuu bedelo oo uu xajkaas u bedelo cumro sida nebiguna asxaabta uu ku sameeyey waajibuuna marka isaga u qabay ayb mas'alo labaad waxa ay fahm labaad waxa weeye ama qowl labaad waana qowlka ugu acdalul aqwaal la dhihi karee in la yidhaahdo arrintaa iyada waa sunno waajib maaha laakiin imaam axmed iyaa ku tageen iyo mutaymiye iyo waxay leeyihin iyadu marka qofka hadduunan xoolo wadanin ee xaj markaas uu soo xirtay kacbada uu soo galo dawaafulquduum iyo sacyi sameeyo inuu iska xalaaloobaa fiican hadhowna xaj keliya tamatuc wixiisa uu u bedelo ayb way fiican tahay sida nebigaba hadda ka sugnaatay ayb laakiin waajibnimo waxay keenaysaa labada kale inay mamnuuc noqdaan labada kalena mamnuuc maaha bilijmaac saddexdan midii la doono waa loo xajin karaa ayb qowl kale isagu wuxuu dhahayaa waxay waajib ku ahayd yacni iyada qowlka laftirkiisa oo ibnu taymiya kan uu qabaa wuxuu ahaa asxaabtii nebiga la socotay sanadkaas waajibay iyaga ku ahayd dadka kalena waa u sunno saas waa qowlka ibnu taymiya ayb ibnu cabaas qowlkiisana waa wujuub jumhuuru ahlilcilmina waa iska jaa-is wax hadda waajibna maaha istixbaabna maaha mid allaale miduu doonoonu qofka ku xajin karaa saddexdaas aduu marka waxyaabahaasa ku jira cumar marka isagu wuxuu qabay in layska daayo oo ifraad lagu kala xajiyo si xajku mar kacbada mar walba loogu soo safro taas waay marka midda uu ku eedaynayo abuu muusa alashcari xadiidkan ayaa marka abuu muusa alashcarina uu ku fadwoo jiray xilliyadii dambe dadka markuu arko qofkii aan xoolo welihaas wixiise hafasakha ayuu dhihi jiray cumaraa marka u soo galay markaasu wuxuu yidhi in naakhud bikitaabi illaahi haddaan kitaabka alla qaadanno fa innahu ya'murunaa bitamaam wax la goynaya maxay tahay ninkii xaj soo xirtay ha dhammaystiraa layidhi ninkii cumro xirtay ha dhammaystiraa layidhi waxaan marka la goynaayo kitaabkii itmaam ayaa kitaabka ku jirtuu leeyahay وأtimu الxaja والcumرaةa وin naأhud bisunaةi النabiy sal اه slm haddaan qaadanana de nebigu ma xalaaloobin lam yaxila xataa naxra اlhadya sunnadii nebiga haddaan qaadanana ficilkiisa isagu maalintii tobnaad unbuu xalaaloobay qur'aanka haddaan fiirinana وأtimu الxaja والcumرaةa lilah waxba nuqsaan markay ma layska gelinayo u dhihi jira laakiin marka waxaa weyaan de wax sugan wax sugan maadaama ay tahay soo aroortay waa inay sunnada nebiga mar walba weyn ayb baabu qowli اllaahi tacaalaa ayb ilaahay qowlkiisa macnihiisii ayuu baab yahay alxaju ashhuru macluumaat alxaju ay waqtu اlxaji xajka waqtigiisa ashhurun bilo waay macluumaatun la garanayo la yaqaano faman farada fiihinna alxaja qofkii markaa gooyo bilaha dhexdooda goosto niyeysto qadaro alxaja xaj falaa rafafa afxumo walaa fusuuqa dhaaca ka bax walaa jidaala dood fi lxaji xajka dhexdiisa ma ahaanin ayb yasaluunaka can ilahillati waxay ku su-aalayaan bilaha bisha marna waa yaraanaysaa waa dhammaystirmaysaa markay dhammaystiranto haddana waa yaraanaysaa meesheedii bay u noqonaysaa waxaasay wax kaa weydiinayaan qul waxaa tiraa hiya ahilladu mawaaqiitu weeyaan wakhtiyaalo linnaasi dadka ayay u tahay walxaji iyo xajkay waqti u tahay bishaan marka sidan u yaraanaysa marna mugdi noqonaysa marna iftiinka dadkaa waqti ay u tahay xajkana waqti bay u tahay idan marka xajku wuxuu qabaa waqti wa qaala ibnu cumar radia allaahu canhuma ibnu cumar waxau yidhi ashhuru اlxaji bilaha xajka shawaalun wadulqacdati wa cashru min dilxija iyo bisha dilxija tobankeeda meeshaa marka imaamu shaafici wuxuu yidhi casharadan tajawusa ku jiro wailaa sagaal waay maxaa yeele maalinta tobanaad xaj ha lagu jira acmaalul xaj ha socoto laakiin maalinta tobanaad nin xaj bilaabi kara ma jiro oo xaj xihan kara ma jira ila carafo waaba lasoo dhaafay soo maana maalinta tobanaad marka qofka uma aha maalin uu xaj bilaabi karo saa darteed bilaha xajka waa shawaaloo dhan dilqacdoo dhan iyo sagaal maalmoodoo sagaalka ugu horeyso dilxija وqاaل بن cabaas radي الlaه canهuma iبnu cabaas waxau yidhi min الsunaةi sunada waxaa ka mida an laa yuxrima qofka inuunan xarmanin biاlxaji xaj إila fii أshhuri الxaji bilaha xajka maahane mar kale inaan waxba xarmanin wakariha cثmaanu radي الlah canهu cثmaan wuxuu kahday an yuxrima qofka inuu xarmado min khuraasaana inuu ka soo xarmado ow karmaan meeshaan marka waxau rabaa inuu baabeeyo ama uu ku baro bilaha xajka xajka mawaaqiid zamaani makaani buule makaani waa soo dhaafnay meelaha xajka laga bilaabo waa soo sheegnay wakhtiga xajka la bilaabo mawaaqiidda zamaanigaabuu halkan uga hadlayaa ibnu xajar marka wuxuu yidhi waajmaca alculamaa'u calaa ana almuraada biashhuri اlxaji alaaatun awaluhaa shawaal laakin ikhtalafuu hal hiya alaaatun bikamaaliha wahuwa qowlu maalik waay wa nuqila can اlimlaa'i lishaaficiyi ow shahraani ama laba bilood iyo wa bacdu ahaalifi bisha saddexaad qayb ka mida وهو qول الباقين wya ثuma اkتلفوا faqاla بن cمر وبن cabاس وبن الزبير وآkخaرuuna waxay dhaheen caشhر layaaل min diلxijة وhal ydkل yوم النحر ma soo gelayaa أwlaa qاla أbu xaنيiفaةa وأحmed نacم وqاla الشhaaفiعiyu في الmaشhهوuri اlmuصaxaxi canهu imaamu shaafici sida mashhuurka k xaggiisa laga saxiix yeelay laa waa ma soo gelaya maalinta tobnaad wa qaala bacdu atbaacihi waxay dhaheen tiscun min dilxija walaa yasixu fi lyowmi fii yowmi naxri walaa fii leylatihi wahuwa shaadun ayb habeenka waa iska soo geli karaa sooma habeenka waa soo geli karaa maxaa yeelay ninkii maalinta sagaalaad intay maalinta tahay xajku ou dhaafay yacnii waagu intuunan beryin maalinta tobanaadka waageeda intuunan beryin wakhti ka mida ninkii carafo soo istaago habeenkiina yacnii musdelifana salaadda subax ku tukado xajkiisu waa ansaxa sida xadiidka curwat albaariqi uu tilmaamayo واkتلف العلماء أيضا في اعتiباaر hذه الأشهر بلhan hل هو عalى الشhaرط أو اsتحباaب bilahan marka xajka waa bilihii xajka la leeyahay شharطi miyay xajka u yihiin sida salaadoo kale salaadaan waqtigeeda gelin lama tukan karo ma sidaasoo kale ay tahay mase in bilahan xajka la xirtaa waa sunno un haddaan bilahan la xiranina bilo kale xataa la xirto bilihii xajka bilo aan ahayn la xirto xajkaasu see noqonayaan faqaala bnu cumar wabnu cabaas wajaabirun wagayruhum min aلصaxaabati wالtaabiciin huwa sharطun saxaabadaa waxay yidhahdeen waa shardi falaa yasixu اlixraamu biاlxaji ilaa fiiha bilahan dhexdooda waxaan ahayn xaj lama xihan kara mana ansaxayo wahuwa qowlu shaaficiyi waana qowlka imaamu shaafici wasayaأti istidlaalu bni cabaas lidalika fi hada اlbaab واstdla bacduهm bاlqiyaasi calى الwquufi wbاlqiyaasi calى إxraami الsalaaةi walaysa biwaadixin qaar waxay dhaheen waa shardi waxaana deliil u ah salaada ma xihan kartaa iyadoo waqtigeeda gelin saasoo kale waay dhaheen tan laakiin wuxuu yidhi ibnu xajar arrinkaas waadix ma aha لأnna صaxiixa cinda الshaaficiyati maxaa yeele shaaficiyada agtooda sida صaxiixa ah أna man أxrama bاlxaji qofkii xaj xarmado fii gayri ashhurihi bilihiisa bila aan ahayn xaj horta uma guntan maayo laakiin inqalaba cumratan cumro isu bedelaa cumraa laga rabaa inuu cumrayso tujziuhu can cumrati اlfardi weliba cumradaas tii faradkee lagu lahaa waa ka gudaysaa fiirsa meesha marka wa ama salaatu laakiin salaada falow axrama qabla alwaqti duhur buu xarmaday allahu akbar buu yihi waqtigii oon gelin inqalaba naflan sunno ayuu isku gedinayaa bshardi an yakuuna raaman dukuula اlwaqti laa caaliman faاkhtalafaa min wajhayni marka ay sunno kuu noqonaysa duhur baad istiri waqtigiisii ama u galay ma gelin adoo ku shakisan baad duhurkii xiratay duhur kuuma jira adiga laakiin sunno ajarkeeda waa laguu qoraa bay leeyiin laakiin haddii adoo og inuunan duhur gelinoo barqacad allahu akbar duhur a iska xirato laa duhurna ma guntan maayo sunnana ma xirmaysa marka waa kala bedelan yihiin xajku isagu sidaas maahan buu leeyahay isagu cumri u xirmaa mar walba ama ogow ama ha ogaanin ayb marka qiyaaskaas waa xoogaa warbaa ku jira u leeyahay qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanii abu bakrin alxanafiyu qaala xadaanaa aflaxu bnu xumayd ayb ayb qاla samictu الqاsm بna mحamed can caaئiشhaةa radي الlah canha qaalat kharajnaa maca rasuuli الlahi sal ly slam nabigaan la baxnay fii ashhuri اlxaji bilihi xajka walayaali اlxaji xajka habeenadiisii ayaa nebiga la baxnay maciisa waxurumi اlxaji waxurumi اlxaji imaam الnawowi wuxuu yihi xurumu اlxaji ay asminatuhu waamkinatuhu weeyaan wakhtiyadii xajka iyo meelihii xajka ayaan kula baxnay haddii marka la yidhaahdo bifatxi ra' la akhriyo xuram la yidhahdo xurami اlxaji macnaheedu marka waxay noqonaysaa waxyaabihii la reebay ee xajka in lagu dhex sameeyo lagu reebay ixraamka kharajnaa maca rasuuli lahi sal slam nabigaan la baxnay fii ashhuri اlxaji bilihii xajka walayaali اlxaji iyo maalmihii habeenadii xajka wa xurumi اlxaji iyo xajka wakhtiyadiisii iyo meelihiisii iyo xaaladihiisii ayaa nebiga dhexdooda kula baxnay fanazalnaa bisarif ayaan degnay qaalat waxa ay tihi fakharaja ilaa asxaabihi asxaabtiisii buu nebiga u baxay faqaala waxa uu yidhi man lam yakun minkum macahu hadyun qofkii idinka idinka midoon xoolo wadin oon xoolo soo kaxaynin fa axabba jeclaysto an yajcalahaa cumratan inuu cumro ka dhigo falyafcal ha sameeyo markii hore waxaa weye iyaguu khiyaar siiyey markii dambena waaba ku tirtirsiiyey waman kaana macahu lhadyu qofkii xoolo wadana falaa younan xalaaloobin qaalat waxay tihi caaisho falaaakhidu bihaa wataariku lahaa min asxaabihi faalaakhidu bihaa faannaasu dadkii alaakhidu bihaa mid qaatay arrinkaa ayuu ahaa iyo wataariku lahaa mid ka tegey ayb min asxaabihi yacnii dadkii asxaabtiisiina xaal ay ka mid yihiin qaalat waxa ay tihi faama rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama rasuulka iyo wa rijaalun rag min asxaabihi ka mida fa kaanuu waxay ahaayeen ahalla quwatan muxuu idin dhigi meesha warijaalun min asxaabihi fakaanuu waxay ahaayeen ahla quwatin dad xoog leh wa kaana macahum اlhadyu xoolo ayaa macooda ahaayay wateen falam yaqdiruu cala alcumrati cumro ma aynan awoodin qaalat waxa ay tihi fadakhala calaya rasuulu اllahi salى allahu alayh ali wasalam nebiga ii soo galay wa ana abkii anoo ooynayo faqaala waxau yidhi maa yubkiiki maxaa kaa ooyinsiinayo yaa hantaah ay yaa haadihi midanay qultu waxaan idhi samictu qowlaka qowl warkaagaan maqlay liasxaabika aad ku lahayd famunictu alcumrata cumradiibaa aniga layga celiyey marka waxayd baa iga manciyey ka wada qaala waxau yidhi wamaa sha'nuki oo sha'nigaagu waa maxay qultu waxaan idhi laa usallii ma tukanaayo ma tukan karo yani marka xayd bay sheegtay marka ma tukan karo macnaheed xayd baan qabaayo qaala waxau yidhi falaa yadiiruki ku dhibi maayo arrintaas innamaa anti adiga imra'atun baa tahay haweeney min banaati aadam ilmihii aadam ka mida kataba allaahu calayki ilaahay dushaada wuxuu ku qadaray maa kataba calayhinna waxaa naagaha korkooda lagu qadaray fakuunii ahaw fii xajatiki xajkaaga dhexdiisa ahaw facasa allaahu ilaahay wuxuu mudan yahay an yarsuqakiiha inuu kugu arsuqo cumrada qaalat waxa ay tidhi an yarsuqakiiha inuu kugu arsuqo oo cumradii uu ku siiyo qaalat waxa ay tidhi fakharajnaa fii xajatihi xajkiisii ayaan baxnay ayaan la baxnay xataa qadimnaa minan ilaa aan mina ka galnay fadahartu waan daahiroobay marka uma kharajtu min minan mina ayaan ka soo baxay fa afadtu bilbeyti kacbadii baan dawaafay dawaafkan kee waaye ifaadihii waaye qaalat waxa ay tidhi uma kharajtu macahu waan la baxay fi nafri alaakhiri bixiddii dambe markii xajka laga dhammaanayay bixidda laba nooc alnafru alawal iyo alnafru ahaani waayo alnafru alawal waa dadka tacajulaayo oo degdegaayo oo maalinta labaiyo tobnaad baxa dadka aan degdegayninoo iyagu marka maalinta saddexiyo tobnaad joogaayana bixitaankooda alnafru haani baa la yidhaha ayb kii dambe marka alnafru alaakhar ayaalaakhir ayaa la baxay bay leedahay nebiga sal l slam xataa nazala almuxasab ilaa ou muxasab ka degey uma kharajtu macahu waan la baxay fi nafri alaakhir xataa nazala ilaa nebiga uu ka degay almuxasaba waadi lmuxasab muxasabna waxaa weeyaan meel iyada ku taallo meeshii meel meesha nebigu uu degay ardaxa waa muxasab waa ardaxa halkaasaa nebiga markii horena uu degey markii dambena uu degey marka muxasabkaas in la dego acmaalulxaj bay ka mid tahay nusub mi amase maaha waa noo imaan doontaa xataa nasla almuxasaba ilaa uu ka degay waa habeenkii afariyo tobnaad waa wanasalnaa macahu waan la degnay fadacaa cabdaraxmaan ibna abi bakrin ayuu u yeedhay faqaala waxa uu yidhi ukhruj biukhtika walaashaa la bax min alxarami xaramka kala bax ee tanciim gee faltuhilla bicumratin cumraha soo xirato uma fruqaa ka dhammaada markaa oo ka baxa cumradii dhammeeya uma tiyaaha huna meeshaan marka la kaalayo meeshaan iigu keen fa innii andurukuma ani waan idin sugayaa xataa ta'tiyaanii ilaa aad iiga timaadaan qaalat waxa ay tidhi fakharajnaa waan baxnay xataa idaa faragtu markaan dhammeeyey cumradii wa faraqtu min adawaafi dawaafki aan ka dhammaaday uma ji'tuhu bisaxarin xilli aroorayaan markaa u imid waqti saxarka faqaala waxa uu yidhi hal faraqtum ma dhammayseen faqultu nacam baan idhi haa faaadana biraxiili nebigu markaa wuxuu ogeysiiyey oo uu dadka u iclaamiyey in la guuraayo la baxaayo fii asxaabihi asxaabtiisa dhexdeeda ayuu ka ogeysiiyey fartaxala annaasu dadkii way guureen waa rarteen famara nebigu waa baxay markaa waa maray beytkiibuu maray mutawajihan ila lmadiinati isagoo madiine usii jeedo dawaafulwadaaca say u sameeyaan dayr min daara yadiiru dayran wayuqaalu daara yaduuru dawran waa la yidhahda wadara yaduru daran waa intaas marka laa yadiirukii buu fasiraa tarjamadii marka xadiidku way isleeyihiinoo waxay tilmaamtay caaisho xajka bilo la xirto inuu lahaa ashhur iyo bilo iyo habeenno iyo xajka la xirto inuu lahaa wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed